Dhalinyarada xaafada kuushin gaar ahaan laanta xidigta ayaa dhismo ku wada wadada marta dhabarka dambe ee isbitaalka weyn taasoo ay dhibaato badan ku qabeen bulshada xaafada wadadan ayaa ahayd mid ay fadhiyaan biyo wasaq ah taasoo aan u wanaagsanayn caafimaadka bulshada isxaaq salaad maxamed oo ka mid a dhalinyarada dhismaha ka wada wadadan ayaa ka waramaya dhismaheeda isagoo sheegay inay qorsheynayaan in ay dhisaan wadooyin kale oo sidan ah wadadaas micnaha waxay ahayd marin micnaha aada u dhib badan aniga waxaa waaye horta hawsha bilowgeeda haddii aan ku faahfaahiyo waxaan deganahay xaafadda anigoo ah nin dhalinyaro ah ayaa maritaankeeda ku dhib qabay bal micnaha hooyooyinka meesha maraayo iyo caruurta iyo waayiilada ayagana micnaha inay iga sii daran yihiin ayaan qiyaasay weliba heshan waxaa ku taalo xarun caafimaad oo weyn isbitaalka weyn ayay dhabarkiisa ay tahay marka waa meel micnaha marinkiisa ay muhiim u tahay bulshada haddana dhibaato aada u fara badan ay ka muuqato waa meel dhiiqa ah waa meel micnaha wasaq iyo micnaha qashimaan xitaa ay dhigeen dad micnaha aan ka naxaynin bulshada ayaa micnaha barnaamijkaas dhibaato badan u geysta ayagane walaalay barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij isxilqaam ah barnaamij isku day ah haddana guulaystay alxamdulilaah ilaah baan ugu mahad celinaynaa mar labaad waxaan ugu mahad celinaynaa bulshadii ka qayb qaadatay xaafadda deganeed barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij micnaha u baahnaa dadaal in la geliyo ka isxaaq ahaan aniga connectiga meesha ayaan ahay dadka micnaha bulshada iyo wixii ka qayb qaato dhanka isku xiray ee wacyigelinaya ayaan ahaa waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan wixii ayagoo isku duuban ee ka qayb qaatay barnaamijkan xawo adigana waa kaaga mahad celinayaa idaacaddaada iyo adigaba waa idin kaga mahad celinayaa waxaa u adeegtaa bulshada maalin walba waxaa jeceshahay in bulshada horumarkeeda iyo nolosheeda ay ka shaqayso adigana micnaha horumarkaas oo kale ayaad gaaraysaa bulshada waxaan ku dhiirigelinaa xumaanta dadka iskugu kaalmeeyo waa inay iska dhaafaan ee wanaag iskugu kaalmeeyaan sababtoo ah wanaag waa midna nala faray ah kuntum ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar war xumaanta iska reeba wanaaggana isfara nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaana dhahay annagana waddadaas ayaan maraynaa waxaan leenahay wax kastoo wanaagsan caqabad ayay leeyihiin waxaa lagu leeyahay barnaamijkan qandaraas ay waaye hay-ada ayaa wato barnaamij noocaas ah dadka waxay u barteen meel micnaha qandaraas in lagu qabto moogiye ayaga inay isku tashi wax ku qabsadaan micnaha way ka dhimatay damiirkaas wuu dhintay waxaan jecelnahay damiirkaas inaan soo noolayno micnaha shaqeeyo waxaan leenahay bulshada gruub gruub noqda xaafad xaafad noqda isku tashta qofka markii micnaha oo si isku tashta ayuu micno yeeshaa oo dadnimo yeeshaa
ka guddi ahaan isxaaq ka waran ma wadadan bisaa idiin qorshihiina yahay mise waxaa idiin qorshaysan in wadooyin kuwaanoo kaleentaa aad sii dhistaan inta aan nool nahay naf nagu jirto meel xun haddii aan aragno waxaan jecelnahay inaan ka shaqayno oo u bedelno wanaag waayo waxaa waaye qofkuma intuu nool yahay uu micnaha adduunka uu leeyahay qorsheynana way badan yihiin insha allah wayna ka shaqayn doonaa inta adduu ilaa iraa wixii micnaha kusoo aadana waana arki doontaan wadooyinka muhiimka ee magaalada beledweyn ayaa muddo dheer helin wax dayactira taasoo ay maristeeda ay dhibaato ku qabaan bulshada magaalada